waa dufcadii koowaad oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ee macadka barashada qur-aanka mudasir ayaa lanqoqowaday xafladda sagooting ee magaalada baydhabo walibana ku qeyb galaya macalimiin waalidiin maamulka macadka barashada qur-aanka kariimka ee mudasira ardayda dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka iyo marti sharaf kala maamulka macadka barashada qur-aanka iyo marti sharafta ayaa ku qeybgalay xafladaasaya yaan ka hambaliyeeyana iyo bugaadin aan direen ardayda walbarati yoona ka dhiirigeliyan iyo sii wadadana walbarashadiyo kalaamullaahiyu mucjize oo ilaahay rasuulshi ilaahay isu siiyu may sharafangeeyaa rasuulku ilaahay sharafangeeye may kale sharafangeeyaa qur-aanka dhankii baradi oo haddana dadbaray ka camal fali kaasna sharafaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka may ka dhahay wa innahu ladikrun laka waliqowmika wa sawfa tus'aluun wa innahu qur'aankan ladikrun laka nabi oo adi sharafkin iyo waliqowmika qoomkaana sharafaan iyo luuqudii oo hagedegi oona sharafaan iyo wa sawfa tus'aluun jeer dambe walsiinku su-aali doono qiyaamo qur-aankan walsiinku su-aali doono xuquuqtiisani inquntaan in kale yalikinslisingu su-aale lankii qur-aan baradi shay wiinga baradi shay oo masalanba mas-uuliyad wiinga qaadi ku qaybgalka xafladan aanu ka maamuusahayno ardayda dhammayti qur-aanka kariimka ah insha allah wakhtiga oo yar mayjeela intii ana siinku sii warbixin kooban oo ka saabsan macadka mudasir macadka may la asaasay kowda biliisiyadeed lamada kun labaatankii lamada tirada ardayda laka bilaabayna iyada aan koobanayti intaas kadib macadka hormari ilaa geekaanu fidhiynu dufcadii koowaad ahdaafta macadka lingaasaasi ahdaafta macadka haddii aan walkutaabadu may waa in la baro ardayga qur-aanka kariimka ah iyo tajwiidka وانا لجلسي وقرانك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ولا نصره الأرباب بل يحفظه الله العزيز الوهاب كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل القرآن والقراءة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى magaalada baydhabo iyo weliba ah kabadada iyo goobo laka barada waa xifdinta qur-aanka kariimka